waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastooo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha juun ay tahay toddobo sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac qaramada midoobey oo sheegtay inaysan jirin meel ammaan u ah dadka rayidka ee reer khaza madaxweynaha maraykanka joe bidenna waxuusan wax weyn ka soo qaadin in ukrain ay hubka maraykanka ku garaaci karto goobo ku yaalla gudaha ruushka wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane u diyaar garooba haddana waa wararkii oo dhammaystiran biil shorton oo ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka gaabsaday inuu sheego in xisbiga laybarku xisbiga greenka meesha ugu hooseysa liiska kaararka lagu codeeyo ka dhigi doonaan iyo in kale marka la gaaro doorashada soo socota kadib aragtida ay greenku ka qaateen dagaalka khaza awgeed laybarka iyo isbahaysiga ayaa labaduba cambaareeyey xisbiga greenka toddobaadkan iyagoo sheegay inay kicinayaan xiisada bulshada dhexdeeda oo dhalatay dagaalka khaza hogaamiyaha xisbiga greenka ayaa isagu jawaab kulul ka bixiyay arrintaasi isagoo sheegay inay cambaaraynayaan nooc kasta oo rabsho ama gacanka hadala wuxuuna ku hanjabay inuu dacweyn doono xeerlaaliyaha guud mark dreyfus kadib hadal uu mer dreyfus ka sheegay greenka mar uu waraysi siiyey e b c da mer shorton ayaa janalline u sheegay in xisbiga greenku aysan u dhaqmayn si anshax ah laakiin wuxuu sheegay in nidaamka kala doorbididda xisbiyada marka doorashada la gaaro aysan isaga u oolin waa arrin u taalla garabka maamulka ee xisbiga laakiin xisbiga siyaasadda greenku wuxuu u baahan yahay inuu fahmo inaysan iska joogin baarlamaanka oo ay u dhaqmayaan sidii inaysan ahayn xisbi siyaasadeed iskama dhigi karaan ayuu yidhi inay yihiin arday xag jira oo mudaharaadyo ku jira oo kambasyada jaamacadaha ka mudaharaadaya hadday rabaan in loola dhaqmo ama loo arko xisbi siyaasadeed ayuu yidhi qaramada midoobey ayaa sheegtay inaysan jirin meel ammaan u ah dadka rayidka ee reer khaza kadib weerar kale oo ay dad ku dhinteen oo israa'iil ay ku qaaday iskuul ku yaalla khaza xamaas ayaa sheegtay in afartan qof ay ku dhinteen duqayn ay israa'iil ka geysatay iskuul qaramada midoobey ku lahayd khaza oo lix kun oo qof ay gabaad ka dhiganayeen israa'iil ayaa sheegtay inay duqaynta ku beegsanaysay soddon dagaalamayaasha xamaasa oo iskuulka ku jiray wakhtigaasi inkastoo aysan ogeyn inta ku dhimatay israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalamayaasha xamaas iyo islaami jihaad ay si ulakaca u isticmaalaan xarumaha qaramada midoobey oo ay ka dhiganayaan saldhigyo ay ka howlgalaan laakiin stephen jugerich oo afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey ah ayaa sheegay in dhacdadan ay tahay caddayn kale oo muujinaysa in inkastoo israa'iil ay ballan qaado inaysan shacabka beegsanayn haddana shacabka gaasa hadba meel khatara loo rarayo oo ka khatarsan meeshii hore ay joogeen tani waxay tusaale kale oo naxdin leh u tahay rafaadka iyo dhibaatada haysta shacabka falastiiniyiinta in ragga haweenka iyo caruurta doonaya meel ay ku badbaadaan hadba lagu khasbayo inay maraan mareegooyin kale oo dhimasha oo goob kasta oo ay gaasa ka tagaan lagu laynayo iyagoo doonaya meel ammaana madaxweynaha maraykanka joe biden ayaan wax weyn ka soo qaadin in ukrain ay hubka maraykanka ku garaacdo goobo ku yaalla gudaha ruushka hadalkan ayuu uga jawaabayay hadal ka soo yeeray dhiggiisa ruushka valadimir putin maser putin ayaa ku hanjabay in gantaalo uu geyn doono meel ay ka gaari karaan maraykanka iyo xulafadiisa yurub haddii ay ukrain u oggolaadaan in hubka reer galbeedka lagu garaaco gudaha ruushka maraykanka ayaa hubka ugu badan siiyey ukrain dagaalka ay kula jirto ruushka mer biden ayaa hore ugu diiday ukrain inay hubka maraykanka ku rido gudaha ruushka laakiin hadda wuxuu sheegay in ukrain si xadadan ay taas u samayn karto waxaa loo ogolaaday inay u isticmaalaan goobo ku dhow xadka markii dhanka kale uu goobahaas xadkaa u isticmaalo inuu ukrain ka soo duqeeyo umaanaan ogolaan inay duqeeyaan laba boqol oo mayl gudaha ruushka ama ay duqeeyaan moscow ama aqalka looga taliyo dalkaasi ee kremlinka la yidhaahdo tan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku dhawaaqay in dalkiisu siin doono ukrain diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano mirash hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa ku kulmay xeebo ku yaala waqooyiga dalka faransiiska si ay u xusaan siddeetan sano oo kasoo wareegatay maalintii loo bixiyey ddayga askartii ka soo dagaalantay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa dib ugu laabtay meesha la yidhaahdo normandy si xusaskaasi ay uga qayb galaan ayna markaasi u xasuustaan tobannaankii kun ee askarta ahayd ee dagaalkii labaad markaasi naftooda ku waayey xulafadii reer galbeedka u badnaa ee kasoo horjeeday jarmalka ayaa ka degay halkaasi normandy la yidhaahdo juun lixdeedii kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo afartii taasoo keentay ama sabab u ahayd in lagaga adkaado dagaalkii naadsiyiinta dagaalkii labaadna uu sidaasi ku soo afjarmo booliska new south wales ayaa la siiyey awood dheeraada oo ay wax kaga qabtaan dembiyada mindida lagu galo kadib markii sharci muran badiyey laga ansixiyey aqalka baarlamaanka ee gobolkaasi kadib markii gobolkaasi ay ka dhaceen mindiyeyn warbaahintu aada uga hadashay oo ay ka mid ahay tii ka dhacday dukaanka weyn ee bondi junction bishii abriil ee lasoo dhaafay halkaas oo lix qof lagu dilay toorey booliska ayaa hadda awood waxay u leeyihiin ayaa layiri inay isticmaalaan qalab gacanta lagu qaado oo markaasi qofku inuu wax bir a wato iyo in kale sheegaya taasoo ay u isticmaali karaan goobo kala duwan iyagoo aan u baahnayn warqad maxkamadeed inay soo qaataan meelaha ay ka baari karaan ayaa waxaa ka mid a ayaa layiri dukaamada waaweyn xarumaha isboortiyada lagu qabto iyo goobaha gaadiidka dadweynaha sida train stationada sharcigan ayaa laga ansixiyey aqalka baarlamaanka ee gobolka new south wales shalay oo bishu ay lix ahayd inkastoo mucaaradku uu kasoo horjeestay iyagoo ku dooday in awood ku filan aysan siinayn booliska saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada beet waa roobab labaatan iyo koob ay gaaraysaa adelaide waa daruure iyo toddobiyo toban melbourne roobab ayaa la filayaa iyo shan iyo toban digri sydney waa roobab iyagana iyo labaatan digri magaalada brisbanse inta badan waa cadeed iyo kow iyo labaatan digri halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali